waxaanu ka hadlaynaa baryahan hadalla iska soo daba noqonayey oo beeshan dad ka soo jeeda ay ka hadlayeen hawshaa dadkaas waxaa weeyaan dadkan kuma matalaan manaana dirsan waxaanu leenahay dadka muslimiinta ee isku hor fadhiya horta meesha halkaas iska hor fadhiya puntland iyo somalilan dhibtooda waana taabanaysaa waa dad muslimiina oo soomaaliya inay dhallinyarada meesha isku horkeenaan ay kala diraan oo qolo walba meesheedii iyo fadhiyadu ay ku noqoto dhulkan waa dhul dhumahante cid qaadan kartaa ma jirto qolona ma qaadan karto laakiin waxaanu codsanaynaa dadka inaan sandanad lagu raadsan oo madax lagu raadsan dadka muslimiinta qoladaasuna qolo anna matasho maaha dee ninkii siyaasiya isagu siyaasadda waa ka hadli karaa laakiinna af beelood ku hadli karaa ma jiro saasaanu dadka u caddaynaya islaamka dadkaana nabadgelyadood iyo wanaaggoodaanu jecelahay inay nabadgelyo ku dhammaystaan hawshaa dadka dhallinyarada ee faraha badanna aan la iska horkeenin ee dhiigga soomaalida aan la daadin wax badan baa dhiig soomaaliya la daadiyey ilaa iyo muddo dheer baa dhiig soomaaliya daadanayey inaan dhiigga soomaaliyeed masadanad lagu raadsan nin walba wuxuu gacanta ku hayana oo aaminsano dadka is hor fadhiyana nin walba meeshuu joogay lagu celiyo qolo walba dhulkeeda iyo waddankeeda aado shirka jaraa'id saasaanu qabannay hawshuna waxaa weeyaan meel wacan baanu insha allahu tacala ilahay waxaanu ka baryaynaa dadka in nabadgeliyo khayr qabta iyo dawlad khayr qabta oo caalamiya oo waddanka soomaaliya o dhan hanata taasaanu insha allah bidillah kariim ka waxaynaynaa shirka jaraa'id saasaanu qabannay waxaan rabay marka koowaad inaan ka hadlo arrintaa sida odaygii horeba ka hadlay in arrintaa nabadgelyo lagu soo dabaalo labadaa maamul u dhexayso maanta dhiig daata looma baahna qodobka labaad oo aan isna ka hadlayaa waxaa weeye nimanka miishaarada ah ee ka hadlaya deegaanadan ila dadkan aanu matelaa warka ay ku hadlayaan inuu yahay been beelahana inaysan matelin waxaanuna fahansannahay cidda ka dambaysa ee adeegsanaysa cidda ay tahay waa daduu ka xidhmay albaabka madaxtooyada somalilan ayaa siisay caantayno hadalkaana u dhiibatay dadkanna ma matelaan dadkaasi waa bidhiqaatayaal afmiishaaraah cuqaalna ma aha odayaalna ma aha waa burleydii afmiishaaradaha horta dadka afgodobeedka samaynaya taasaanu u sheegaynaa inay yihiin dad beenawaasiina deegaankan aan matilin dadkan aan matilin wax ilayo hayaan ummaddan aysan jirin shirka yaga saxaafadeed saasuu ku saabsan yahay dadkaasi ma matelaan beeshan cuqaashaa nala qabta dhallinyaradaa nala qabta waxgaradkaa nala qaba arrintaas inaannu beeninno maanta inay nimankaasina matelin taasaannu ka caddaynaynaa shirkan shirsaxaafadeedkan arrintaas labada maamulla ilaahay waxaannu ka rajaynaya in nabadgelya ku dhammaataan wax dambe dhicin fadhiisimahoodi inaa iskaga soo kala noqdaan ciidamadu haddiise ay arrintu sidaa ka sii xumaato annagu waxaannu leenahay somalilan waa ismahadiyeen laakiin waxaanu waxaanu u sheegaynaa inay ismahadin dambe jiri doonin waana salaamaya asalamu calaykum dagaalka labada maamul ee ee mid walba dal uusan lahayn sheeganayaa labadaba waxaan odhan lahaa oo anugu aan ku talin lahaa labadaba dalka dhulbahantaas kale weliba khaatumaas kale labada wax nooga baxeen cidda wax ku yeeloobaysa ama wax ku soo gaadhayaanna waa dhulbahanti markaa labadaba puntland iyo somalilan labada midna dooni mayno labada wax naga baxeen odayaashuna waa say u sheegeen annaga nama matelaan nonama soo jeedi karaan godob waxaan leeyahay maamulka somalilan iyo maamulka puntland annaga midna hooyadaya maaha midna aabbahaya maaha godobna uma geli karno umana godoboobayno annagu